ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay qarax ka dhacay ee deegaanka qalimowe oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaraxan oo la aaminsan yahay inuu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyey ayaa waxaa daadka ku dhintay ku jira saddex qof oo rayida iyo weliba saddex askari sida ay v o a u sheegeen ila dhinaca amniga wariyaha iyaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada beledweyne qaraxan maanta ka dhacay deegaanka qalimow ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa la aaminsan yahay in uu ahaa miino goobta lagu sii diyaariyey waxaana isla goobta ku dhintay saddex qof oo rayid ah iyo saddex askari sida ay v o a u sheegeen ila dhanka amniga dadka goobta ku dhintay waxaa ku jirta haweenaydii maqaayada iibinaysay ilaa toban qof oo badankood shacab ah oo qaraxa ku dhaawacmay ayaa waxaa la gaarsiiyey magaalada jowhar si muqdisho loogu sii qaado deegaanka qalimow oo ilaa soddon kilomitir dhanka koonfur uga beegan magaalada jowhar weerar saldhig ciidan ay ku qaadeen ururka al-shabaab toddobaadyo ka hor waxaa lagu dila laba askari oo ciidamada dowladda ka mid ah dhowr kalena waa lagu dhaawacay waddada isku xirta magaalada jowhar iyo degmada balcad ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ahayd mid aada u halis badan waxaana ka dhaca weeraro lagu bartilmaamaysanayo mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom mas-uuliyiinta waddada lagu dila waxaa ka mid ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo mas-uuliyiin isugu jirta maamulka gobolka shabeellaha dhexe heer gobol iyo heer degmo ururka al-shabaab ayaa sidoo kale gaadiidleyda gobolkaasi ku amray inay isticmaalaan waddooyinka cariga sanad ka hor gaari rakaab oo qarax uu ku qabsaday waddada isku xirta balcad iyo jowhar ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan toban qof oo badankood shacab ahaa ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa amisom ayaa dhowr saldhig waxay ku leeyihiin waddada isku xirta balcad iyo jowhar laakiin waxba iskama bedelin khatartii ururka al-shabaab uu ku hayay waddada isku xirta balcad iyo jowhar xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne